وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك وبعد ee waxay noo soo socotay kelmaddeennii ahayd tadhiiri alquluub min awsaakhi dunuub waxaynu hore u soo aragnay waxaa horeynu u soo aragnay qaybo ka mid ah axwaasha qalbiga ibni aadamku maro qaybo la jecel yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala ammaanay in qalbigaagu ku sifoobo rasuulku sala allahu caleyh wasalam ammaanay qof xaalad wanaagsan markuu qalbiga isku arko sifooyinka noocaas iyo qaar ka soo horjeeda oo aada u xun oo aan wanaagsanayn ayaynu soo aragnay biidni illaahi tacaala maanta waxaynu tilmaamaynaa calaamadaha lagu garto ee muuqda kuwaasi xaalado qarsoon bay ahaayeen calaamadaha muuqda ee qalbigu inuu caafimaad qabo tilmaamaya calaamadaha markaynu tilmaanno qofka iska wada helaa ilaahay subxaana wa tacaala aada ha u mahadiyo ilaahay subxaana wa tacaala mahadnaq ha u celiyo hana ku dadaalo inuu halkaa ka sii wado oo haanu hoosu dhicin qofka in ka mida iska helaana inta ka inta ka maqan ha raadiyo qofka wax yar isku arkaana amaba iskaba waayaana waxay tilmaamaysaa xaalad khatara digniin weeye qalbigiisu inuu buko calaamadaha kale ayuu iska heli insha allah ee tilmaamaya in qalbigaas uu buko oo daawo iyo u baahan yahay in la cilaajiyo ee horeynu u tilmaannay qalbigu inuu madbad qabo oo caafimaad qabo marna uu xanuunsanayo marna uu dhintaba ilaahay subxaana wa tacaala qalbigeenna ha ka dhiga kii caafimaad qabee bad qaba sifooyinka tilmaamaya waa toban sifo ta uga horraysa waayo culimmada ka warrama arrimaha noocana ee axwaalulquluubka iyo acmaalulquluubka ka warrama ayaa tobankan isku waafaqsan qaaray isla dheeryihiin baa jirta laakiin intay isku waafaqsan yihiin baynu soo qaadanay waxa uga horraysa kasratu dikri illaahi casa wajal in qalbigaygu caafimaad qabo iyo kaagu caafimaad qabo waxa lagu garanaya qofkani ilaahay aad ma u xusaa hadduu ilaahay aada u xuso oo mar walba carabka ku hayo oo uu ku celcelinaayo qalbigaasi waa caafimaad qabaa ama waa daliil tilmaamaya caafimaad qab waayo waxaa la yidhaahdaa man axabba shay-an akara min dikrihi qofka wax jeclaadaa wuu hadal hayaa aad buu hadal hayaa wuu ku soo celceliyaa innaguba waxaanu idhaahnaa wixii uurku jecel yahay afkaa kaa xada wixii uurku jecel yahay afkaa kaa xada macnaheed waxaa weeyaan qalbiga iyo way isku xidhan yihin waxay kaleo culimmadu yidhaahdaan alquluubu kaalquduur qalbiyadu waa dheryaha oo kale dheryaha oo kale weeyaan walalsinatu maqaarifuhaa carabkuna waa malgacaddii lagaga dhuraayey marka qalbigaagu waa dheri waxbaa ka buuxa waxaa ku jirana maxaa lagaga soo dhurtaa carabkaa lagaga soo dhuraa haddii khayr ku jiro oo maxabbada ilaahay ku jirto mar walba wuxuu ku celcelinayaa ilaahay xuskiisa wuxuu ku celcelinayaa wax khayr leh wuxuu ku celcelinayaa kelmadoo kelmadday ka fiican tahay haddii qalbigiisu uu ku camiran yahay waxyaalo kale adduunyay ku camiran tahayna iyaduu hadal hayaa iyaduu ku celcelinaya hadalkiisa waanu ku bilaaba waanu ku dhammeeya markaa qof haddaad doonayso waxa qalbigiisa ku jira ila wax naga qarsoone calaamad muuqataa jirta carabkiisuna eeg carabkiisuna eeg markaasaa carabkiisu maantana wuxuu ku celcelinayaa wuxuu jeclaa siyaasadda jecel yahay halkan alla isla maray xisbi hebel kana halkan maray waxa dhacay maogtahay jornaal hebel wuxuu qoray waxaasuu ka daba dhacsan yahy mid kale waxyaalaha la kala macaashayo sarifkii halkaasu maraya waxyaalaha la iibsanayo waxyaalaha fadhiistay waxaasu maanta o dhan ka warramaya qof kale waxaa laga yaabaa labiska kanaan iibsaday kanaan xidhay kanaan soo tolanaya kanaan caynkana qof dumari guriga waxaan dhigaya kan waxaan bedelaya qofka qalbigiisa waxa ka buuxa halkanaa u calaamada sabuuradda ibni aadamka iyo halka laga akhristaa waa carabkiisa marka qofka muslimkaana waxaa la rabaa qalbigiisa in ilaahay buuxiyo wax kale oo buuxiyaa waa ku khasaare waayo qalbigan allah abuurtay waana halkuu ugu talagalay ibni aadamka in ilaahay subxaana wa tacaala maxabadiisu degto macrifada ilaahay degto ilaahay subxaana wa tacaala weynayntiisu degto iska daa xilli kale ee markay naftu cidhiidhiyoon tahay ee khatarta lagu jiro ee layshaleelo gaalada ee la ishilbaysanayo la islaynayo la isbaabiinayo ayuu ilaahay leeyahay ixasusnow wuxuu ilaahay leeya ya ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru llah dadka muuminiinta ahow markaa gaalada ishaleeshaan ee goobaha dagaalka isugu timaadaan fahbutuu sugnaada waa firdhannina raganimo sameeya welibana maxaa ku darsataan wadkuru llaha alla xasuusta xilligaa waxaa laga yaabaa in qofka maskaxdiisu la maqan tahayba waxaa laga yaaba maskaxdiisuba inaanay joogin laakiin qofka xilligaa ilaahay xasuustaa waa qof ay gaadhay maxabadiisu meel aad iyo aad u sarraysa waayo waxaa la idhaahdaa qofku markuu khatar galo wixii ugu weynaa buu xasuustaa haddii markaa sidaa awgeed baa nebi nebiyada ka midi wuxuu ku had wuxuu wuxuu ku waaniyey atbaacdiisa ninka gabadh mehersaday ee aan la aqalgelinow jihaad hay raacin ninka guri u binaysan yahay weli gurigii aan u dhammaystirminowna hay soo raacin muxuu labada isaga reebayaa mid walba qalbigiisu ma joogo kani wuxuu ku fikirayaa talow goormaad gabadhaa la aqalgelaysa maxaad hawla qabsataa maxaa kaa qabiye ah umuuraha isku habee waxba isku dubaridaya qalbigiisuba ma joogo kana qabiyaa u jirto oo guribaa u qabyo ah markaasaa waxa la yidhaha qofku markuu galo meel khatara mid carruurtii xasuusta mid xoolihiisii xasuusta mid guryihii xasuusta mid kan xasuusta midba wixii ku weynaabuu xasuustaa sidaa awgeed baa rasuulku wuxuu leeyay sala allahu calayhi wasalam ilaahay isagoo ka soo warinaya xadiis alqudsi imaamu termedi iyo bayhaqi imaamu suyuudina uu xasaninaayo wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ina cabdii kulla cabdii alladii yadkurunii wa huwa mulaaqin qirnahu addoonkayga addoonnimadiisu dhammaystiran tahay waa ka i xasuustaa markuu dhiggiisa ishayaan markay is hortaagay nin lodkiisa ah ama isu dhigmaan oo gaala oo isdilayaan oo midkoodu loo dhammaynaayo ayuu xasuusanaya marka xilligaa inaad alla xasuusataa waxay tilmaamaysaa in ilaahay qalbigaaga buuxiyey xilliyadii kale la nabdoonaaye la deganaana hadalkeeda baddaa nimankan carbeed ee gabi jiray iyo waxyaalaha samayn jirayna waxay odhan jireenba waxay ku faani jireen markuu leeyahay gabadh baan jecelahay waxaan ku xasuustay xilligii nooca iyo nooca aha wuxuu lahaa ninkani walaqad dakartuki warimaaxu kaannaha ashtaanu bicrin fii labaani aladhami mar warmuhu faraskayga dhuuntiisa aad moodaysay xadh ka wadaameed ayaan ku xasuustay macnaheed wuxuu leeyahy qalbigaygaad igaga jirtaa culimmadu waxay idhaahdaan isagu wuxuu u sarrifay oo u leexiyey maxabbadii meel aad u liidatee qofka mu'minka ah ayay ku habboontay markay xaaladdu faraha ka baxdo ayuu ilaahay xasuusanaya rasuulkeennuna sala allahu caleyh wasalam kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaani xilli walba ilahay wuu xusi jiray marka uu meelaha xunxun ee suuliyadiiyo nijaasta mooyaane inta kale oo dhan ilahay waa xusi jiray marka in carabkeennu alle subxaana wa tacaala magaciisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo ammaanihiisa mar walba aad ku haysaa waa calaamad tilmaamaysa in qalbigeena caafimaad qabo waayu u macaansanaya wuu ku celcelinaya waabuu cidloonaya hadduu joojiyo marka waa calaamada koowaad ee qofka lagu ogaanayo in qalbigiisu bad qabo oo uu caafimaad qabo ilaahay qulubta inoo caafimaadiye sifada labaad qofka qalbigiisu caafimaad qabaa yutcibu jasadah fii khidmati mawlaah jidhkiisa wuxuu u daaliyaa inuu ilaahay u khidmeeyo inuu ilaahay u khidmeeyo oo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa u khidmeeyo oo rasuulka sala allahu alay wasalam sunnihiisa u khidmeeyo ayuu ku daalaa wax kale ma qabto amaba waxa ugu weyn u qabtaa waa hawsha noocaas rasuulkeenna sala allahu calayh wasalam ayaa arrintaa inoo jideeyey waxay caaisha leedahay radia allahu tacaala canha kaana sala allahu calayhi wasalam yusallii xataa tawaramat qadamaa rasuulku waa tukan jiray habeenkiibuu tukadaa tukadaa ilaa gondihiisu ay daldalaaceen barar awgeed faqultu atafcalu dalika waqad gufira laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar yaa rasuula allah ma saasaad samaynaysaa adoo dembigaagii hore iyo kii dambaba la dhaafay ayaa cagahaagii ay taagnaan ilaahay dartii ay la daldalaacayaan rasuulku sala allahu alay slam wuxuu leeyahay yaa caaisha afalaa akunu cabdan shakuura haddii dembigaygii hore iyo kii dambaba la dhaafay aniga maxay la gudboon miyaanay ila gudboonayna mahadnaqaa ma inta dembigayga la dhaafay kii hore iyo kii dambe ayuu mal halkaa ka baxa qofka wax kuu qabtaa calalaqal shukran baa la ydhaa ilaahay mahadnaqiisu waxa weeye inaan caabudo inaan ilaahay u daalo inaan isaga awgii u soo taagnaado ayaa ilaahay mahadnaqiisu yahay sidaa awgeed baa waxa uu lahaa yaxya ibnu macaad ee raximah اllahu tacaala man sara bikhidmati اllah sarat اlashyaau kulaha bikhidmatih ma rabtaa in lagu khidmeeyo oo ciddii aad aragtaaba ku hor yaacaan oy kuu shaqeeyaan oo lagu adeego adigu ilaahay u adeeg sheekhana wuxuu leeyahay qofka ku farxa ilaahay khidmadiisa ee alla u khidmeeya u shaqeeya ashyaada adduunka joogto o dhanna isagaaba u khidmaysa waayo ilaahunba amraaya ciddaa ii khidmaysay adiguna u khidmeey waman qarat caynuhu billaahi qarat bihi kullu cayn qofka ilaahay ishiisa ku qabowsato ee ilaahay jeclaadana indhahoo dhan baa jeclaada marka arrimaalkanay ka dhow yihin cidda doonaysa in loo furfurnaado oo loo jajabnaado oo loo shaqeeyaa ilaahay unbuu shaqaynaya inaad ilaahay diintiisa u shaqayso habeen iyo dhalaa wakhtigaaga qayb ka mida u goyso camalkiisa aad mar walba ku foognaato marna aad cibaado ku jirto marna aad camal kaloo khayriya ku jirto maxaa keena inaad ilaahay jeceshahay subxaana wa tacaala waayo cidda aad jeceshahay hadday waxa wax ugu adag kuu diraan iyo meesha meel ugu fog waad qabanaysaa waana tegaysa cid aanad ogolaynaa hadday ku dhahan saxarkaa ii dhiib waxaa laga yaaba inaad maanta o dhan warwareegtada hareeraha eegto waayo qalbiganaan ogolayn halka laga dirmaa waa qalbiga wuxuu leeya ibnu qayim wkun lrabbika daa xubin litakhdimahu ina almuxibiina lilaxbaabi khudaamu ilaahay waxaad u noqotaa mid jecel maxaa yeelay cid walibaaba cidday jeceshahay bay u khidmaysaaye ilahay jeclo marka walaalayaal in badan waxaa wakhtigeenna qaadata inaynu nafaheen iyo awlaadeen iyo ehladeenna u shaqayno oo aan dhib lahayn oo wanaagsan laakiin waxa maqan wakhtigii bay wada qaadata ilahay wuu ogol yahay naftaada iyo awlaadaada iyo ciddii kale ehelkaagaa inaad u shaqayso oo aad kaaftoonto ibni aadam aanaad u baahan laakiin wakhtiga oo dhan inaad siisaa qalada waa inuu jiraa wakhti ilaahay subxaana wa tacala ad ugu talagasho kitaabkiisa maxaa kaala gudboon ilaa hawl buu kaa rabaay sunnaha rasuulka sala allahu calay wasalam maxaa kaala gudboon mise cid baa lagu hadlaynaya khidmadda loo shaqeeya ilaahay diintiisu waa sifada labaad ee tilmaamaysa in qofka qalbigiisu uu caafimaad qabo sifada saddexaad ee qofka tilmaamaya qalbigiisu inuu badqabaa waxa weeye yaxinu ilaa taacati اllahi caza wajal xaniina radiici ilaa sadi ummi wuxuu u boholiyoobaa wuxuu u maartay u jeclaadaa oo u xiisoodaa in ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisu u xiisoodaa iyo cibaadada ilaahay sida ilmaha yari ee hooyadii naaskeeda ku nooli uu mar walba ugu xiiso ee isagoo mar dhaweyto shaqeeya oo haddana dib ugu laabto ayuu ugu xiisoodaa ama waxaad tidhaahdaa qof ka raagay dalkiis iyo meeshuu ku dhashay muddo dheer ka raagay sida indhuhu ugu basaasaan ee markuu u soo socdo caguhu u qaadi waayaan sila tolo ma duushaa ama markuu yimaado ugu dhegdhego ayaa daacada ilaahay isagoo iminka ka baxay cibaado ayuu haddana boholyoobaya wuu cidloonaya wuxuu doonayaa inuu ku laabto daaco labaad rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam ayaa wuxuu odhan jiray isagoo tilmaamaya daacada ilaahay iyo sida qofku u jecel yahay ayaa wuxuu odhan jiray rasuulku sala allahu caleyh wasalam tacawaduu xuba allahi wa taacatih faina almuttaqiina alifu taaca fastawxashat jawaarixuhum min hayriha wuxuu odhan jiray waxaad samaysaan ilaahay maxabadiisa caadaysta maxaa yeelay dalka muttaqiinta ahi daacaday la qabsadeen markay daacada la qabsadeenna xubnahoodii waxay ka cidlootaa oy la qabsan weydaaba wixii daacada ka soo hadhay fain carada lahum almalcuunu bimacsiya marat almacsiyatu bihim muxtashima fahum laha munkiruun xadiidka walow sanadkiisa inqidac ku jiro laakiin waxa uu leeyahay haddii malcuunka iyo shaydaanku uu macsiye la hor yimaadana waabu qajilaaba isagaa ka qajilsan waayo wuxuu la soo hormaraa isagoo muxtashima lama yaqaanaan lamay aqoonin macsiyadaba waa ku qariib markaas iyagoo inkirsan bay iska dhaafaan marka qofku kolba wuxuu la qabsado ayuunba hadhowna la hortagaa qofkuna kol hadduu ilaahay jecel yahay qalbigiisuna caafimaad qabo ilaahay wuu adeecaa waxa uu leeyahay nin gabyayey man yaddaci xuba annabiyi walam yufid min hadyihi fasafaahatun wa huraa'u faalxubu awalu shardihi wa furuudihi in kaana sidqan taacatun wa wafaa'u kol haddaad leedahay nebigii ilaahay baan jecelahay iyo ilaahay oo aanad haddana hadyigiisii iyo dhaqankiisii aanad waxba ka wadan waa safaahata iyo huraa waa waa waa hadal layska yidhi iyo caqli xuma buu leeyay waayo rasuulkaan jecelahay sala allahu calayh waaalih wasalam ilaahay baan jecelay haddana hadyigii qaadan maayo oo ku dhaqmi maayo amarkoodii fulin maayo nahyigii ka tegi maayo waa safaaha waa caqligaabnimo waana huraa waa afka baarkiisa waayo maxabadu waxay leedahay shardi iyo fardi shardigeeda ugu horeeya iyo fardigeeda ugu horeeya waxa weeye kol hadday run tahay inaad adeecdo wax alle waxay ku yidhaahdeenna aada oofiso ilahina wuxuu laha subxaana wa tacaala qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum yuhuuddaa waxay yidhaahdeen ilaahay baanu jecellay dabeete waxaa la soo dejiyey aayat alimtixaan aayad imtixaamaysa oo maxabadooda kala shiilaysa ma dhabbaa mise waa dheeldheel ma runbaa mise waa been waxaa lagu yidhi hadaad ilaahay jeceshihiin nebiga soo raaca markay soo raaci waayeenna way ku fashilmeen waanay ku ceeboobeen waanay ku fadaxadoobeen meesha marka qofka mu'minka ahi waa inuu daacada ilaahay u boholiyoobaa oo kolba uu ku noqnoqdaa markaasay waxay tilmaamaysaa in qalbigiisu uu bad qabo oo uu caafimaad qabo sifada afraad waa sifo cajiiba qofka qofka muslimka ah ee qalbigiisu caafimaad qabaa markuu salaada galo dahabat humuumuhu wa qumuumuhu warwarkiisii iyo walbahaarkiisa iyo tiiraayadii iyo wax alla wuxuu ka boodsanaayoo dhan ayuu ilaabaa markuu salaada galo ee allahu akbar uu yidhaahdo ayuu caalamka la galaa wuu raaxaystaa hamigii adduunyada iyo qamigii adduunyada ayuu ka baxaa ma aha nooceennan ilaahay qulubta ha inoo caafimaadiye ma aha qaabkeennan markaynu salaada galno khabiiskiina inoo imanayo shaydaanka kan xasuuso kan xasuuso wax alla wixii xisaabtii xidhmi weyday ayaa lagu wada xidhaya xisaabtii baa halkaa lagu xidhaya umuurihii iskhilaafay oo dhan baa lagu xalinaya waxaad ilowday ilaana ay qaar yidhaahdeenba war markaad wax ilowdo laba ragcadood baa la galaa markaad wax ilowdo salaad baa la galaa laba ragcadood muxuu uga jeedaa shaydaanku wanaag iyo libku lama rabo libtuu kaa ilaalinaya iyo guusha saa awgeed wuxuu kaa ilaalinayaa inaad khushuucdo markaad salaaddii gashaabo ku kan xasuuso kan xasuuso wixiina wuu ku xasuusinayaaba suu ka soo baxaya soo odhanaya waa kan waan xasuustay milablaaya taalla marka waxa weeyaan walaalayaal waa qadiyadu qalbigay ku xidhantay iska doondoon maaha iska yeelyeel maaha qadiyadu waa qalbiga iyo laabta weeye rasuulku sala allahu calayh waaalih wasalam waxa uu lahaa xubiba ilaya min dunyaakum atiibu waannisaa adduunyadiinna diibka iyo dumarka ayaan ugu jecelay wa jucilat quratu caynii fi salaa ilqabowsigayga iyo raaxaysigayguna salaada la dhigay rawahu imaam axmed caleyh raxmat ullah halkaasay raaxadiisu taallaa markuu salaada galo ayuu raaxaysanaya marka uu ka baxo ayaa raaxadii uu ka baxay waxau leeyahay ibn alqayim caleyh raxmat ullah dadku cir iyo dhul bay isu jiraan iyagoo isku dada ama isku dhan u jeeda oo salaad ku wada jira ayaa midna samada gaadhsiisan yahay midna dhulka yaalla mid wuxuu muraar dilaacsan yahay maxaa salaada loo dheereeye looga bixi laayey wuu ka raaxaysanaya maalinta la dheereeyo uu muraari dilaacsan yahay waabuu cabanaya midna marka lasoo gaabiyo cabanaya wuxuu le maxaad nooga soo gaabisay maxaa raaxadii nooga joojiseen qur-aankaanu macaansanayna tasbiixdaanu macaansanayna sujuuddaa noo macaanayd waa qaabku rasuulku lahaa sala allahu caleyh wasalam kaana idaa xasabahu amrun fasaca ila salaa hadday arrimuhu ku cuslaadaan xagga salaad wuu carari jira waxaanuu odhan jiray arixnaa bihaa yaa bilaal bilaalow salaadda noogu raaxee badaaliinta iyo dadka caajiska ayna maxay idhahdaan arixnaa minhaa nooga raaxeeya waan iska soo ridayay kaadiya salaaddii baan iska soo ridaya harma jawaanba jawaan madaxa ka saaran baad moodaa oo dhinaca la ysaga tuuraay marka salaadu waa shay lagu raaxaysta ee shay laga raaxaysta maaha hadday raaxadeedu kuu dhadhami weydo ha ka caajisin hays odhanin maxay igu dhadhami laaday dhayal kuma dhadhamayso mudday u baahanta khushuucda laysku daaliyo ee lagu dadaalo wuxuu leeyahay maxamed ibn waasic caleyh raxmat ullah tacadabtu bisalaati cishriina sana salaadda waxaan ku cadibnaa oon isku khasbaayey labaatan sannadood wa tanacamtu bihaa cishriina sana labaatan dambana waa ku raaxaysanayay labaatan bay igu adkayd oon isku khasbayey tu sunna'a iyo tu farala mid walba waan isku khasbaayey markii dambana raaxadayday noqotay haddaan waayaba waxa weeyaan si kalaa noqonaya marka salaadu inay kuu dhadhantaa waa sifada afraad ee sifada shanaad walaalayaal ee tilmaamaysa qofka in qalbigiisu caafimaad qabaa waa an yakuuna ashaxa biwaqtihi min albakhiili bimaalih qofka qalbigiisu caafimaad qabaa waqtigiisa iyo xilligiisa habeen iyo maalin wuxuu kaga bakhayltinimo badan yahay mid kastoo bakhayla mid kastoo bakhayla siduu xoolihiisa ugu bakhaylo si ka daran ayuu ugu bakhaylsan yahay oo ugu dhegan yahay wakhtigiisa dhayal ku dhaafi maayo wakhtigu waayo wuxuu og yahay anfaasta iyo neefteenna iyo sikinada iyo albihiqsigu inay yihiin jahorad aad u qaaliya inay yihiin shay aan la cawilayn waayo wax kasta adduunka waa la cawilaa hadday xoolo ku dhaafaan si kalaa loo soo xaslidaa hadday wax kale ku dhaafaan si kalaa loo keenaa laakiin wakhtigu daqiiqad ku dhaaftay hadday adduunyadu isu timaado adduun jin iyo insi hadday isu yimaadaan alawaluuna walaakhiruun ma soo celin karaan saacad ku dhaaftay maalin ku dhaaftay usbuuc la dhammeeyey hadalkeeda da walaalayaal haddii qofka qof dilaya uu yahay qof dembi weyn galay oo ilaahay nacdalay oo ilaahay cadaab u diyaariyey waxa ka sii daran qofka wakhtiga dilaya qofka wakhtiga dilaya waa qaatil isaguna isna waa gacan ku dhiigle halkaasuu fadhiyaayo rabadaan baa lagu jiraa wallaadhudaa ciyaarasa waa maxay wakhtigaanu ku dilaynaa wakhtigaanu isku dhaafeena wakhtigii baa si loo dilaya ikhtiyaariya lawaa dubnadaada ciyaarasa waa maxay wakhtigaanu isku dhaafeena wakhtiga la isdhaafina waa rabadaan waa wakhtiga la isweydiinaayo waa ka aakhiro lagu tartamaayo bal wakhtigaa cidlo lagu baabiinayo u fiirso rasuulku wuxu uhi sala allahu alayhi waaalih wasalam man qaala subxaana allahi wabixamdih gurisat lahu naklat fi ljanna qofka yidhaha subxaana allahi wabixamdihi keliya geed timiraa jannada looga abqaala geed baa halkaa loogu beeraya jannada subxaana allahi wabixamdihi ilbiriqsina ka yar markaasaa waxay culimmadu yidhaahdaan yaa subxaana allah kam adacnaa min nakhiil maxaynu dhir iyo timir khasaarinay bal saacaddii int daqiiqaddii inteed odhanaysa lixdan goor yareeba lixdan geed oo timiraad yeelanaysaa daqiiqaddii saacaddiina lixdan baad lixdan ku dhufanaysaa oo saacaddii afar iyo labaatan baad kusii dhufanaysaa waxaa kuu soo baxa adiga haba yeelay milyaneer maalin keliya ayaad ku noqonaysaa wa subxaana allahi wabixamdi keligeed bal u fiirso rasuulku wuxuu leeyay sala allahu aleyh wasalam man qara'a xarfan min kitaab illah falahu biha xasana walxasanatu bicashri amhaaliha qofka xaraf qur-aanka ka mida akhriyaa hal xasanuu leeyahy halkii xasanana toban baa loogu dhufanaya markaasuu rasuulku wuxuu leey sal ly slam laa aqulu alif laa miim xarf alif laa miim hal xaraf ha u xisaabinin walaakin alifun xarfun wa laamun xarfun wa miimun xarf alif laa miim ayaa soddon ah soddonkii baa toban loogu dhufanaya saddex boqol weeyi saa la sii wadaya qur-aanka aad akhriyaysaa waxa weeyaan wati wakti baa lagu akhriyaya markaasaa qofkaasi wuxuu faa'iidayaa xasanaad aan xaddi iyo xasri lahayn kana halkan ku dayacaya le waktigii baan baabiinaya wakhtigaas dhaafinaya oo wax la yaab la walaalayaal wuxuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam man sallaa fi lyawmi man sallaa sintay casharata rakca fii yowmin wa leyla buniya lahu beytun fi ljanna qofka labiyo toban ragcadood maalin iyo habeen tukada jannada waxaa looga dhisaa guri labiyo toban ragcadood oo sunno ah afar ka horeeya duhurka laba ka dambeeya laba maqhribka ka dambeeya laba cishaaga ka dambeeya iyo labadii salaada subax ka horreeyey khalaas waa labiyo tobanka labiyo tobankaa qofka tukadaa guri baa jannada looga dhisaya maalin walba labiyo tobanka haddaad tukato guri baad leeday soddon guri bishii saddex boqol iyo lixdan guri sanadkii haddaanad isqadayicin adugu oonad wakhtigaaga baabiinin waxaad guri helaysa u fiirso innagu waxaan isku ammaanaa hebel guryihiisu waa badan yihin magaalada jeex buu leeyahy waa nin shaqaystay carruurta wuxuu guryo u dhisay waa ninka jannada ka dhistay halkani boor baaba dilaya iyo dayactirkeeda iyo guri baa laygu haysta iyo wajahaad baa laygu soo furay taa cidna wajahaad kugu soo furi mayso cid alle cid kugu qabsanaysa haba yaraatee ma jirto waa maa laa caynun ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar looguma dhooba kuusin wastaad kuma dhisin ilaahay baa gacantiisa ku dhisaya subxaana wa tacaala marka walaalayaal wakhtigan waxaa lagu gaadhayaa fadaaisha kheyra caadiga noocaas saacaadkaaga daqaa'iqaaga ilbiriqsiyadaada adaa leh waa hanti sidaa ogeed baa culimmadii hore marka la ydhaha ii joogso aan kula hadle ayay odhan jireen awqif ishamsa aduguna cadceedda jooji aan kula hadlaye wakhtigaan kula hadlayo ku siinaayo aduguna cadceedda iyo haki dee ma hakin karayo dee anna ma joogsan karayo cadceedda waan la tartamaya waxaan leeyahay markay dhaqaaqdaba anna hawl baan u dhaqaaqaya cabdillahi bn mascuudna wuxuu odhan jiray waxa ugu daran maa ta'asaftu calaa shayin asafii calaa yowmin garabat shamsuhu naqsat fiihi ajalii walam yazid fiihi camalii radia allahu tacaala canhu arda wuxuu odhan jiray waxaan ka warwaree ugu darani waxa weeye maalin cadceeddeedii dhacday oo cumrigaygiina naaqusay camalkaygiina aan u siyaadin maalintaasi meel alla meelay ugu qoran tahay waa khasaare weeye marka walaalayaal wakhtiga meelaha lagu luminayo ee makhaayadaha cagaa la isdul saarayo ee kanaa yidhi kanuu yidhi iyo sidanaa dhacday iyo shaxda iyo meel heblaayo oo wakhtigii jannada lagu iibsanayo marka wakhtiga inuu qofku ilaashado ilahna wayna weydiinaya subxaana wa tacaala marka qofka mu'minkaa ee qalbigiisu xayga yahay wakhtiga u ilaaliya wakhtigu dhayar kuma dhaafo wakhtiga aynu ilaalino aynu wakhtiga san u dhaanno waxaad moodaa wakhtiga cadaawe colaad inaga dhaxayso oo aan agteena ku wacnayn markaasuu qofku mid isdhaafiya iyo mid awaan dilaya iyo mid dayaca iyo waxyaalaha badan marka walaalayaal sifadaasina waa tashanaad sifada lixaad qofkan qalbigiisu bad qabo ee caafimaad qabaa hamuhu yakunu bitasxiixi اlcamali akara min alcamali daati qofka qalbigiisu bad qabaa camalkanuu qabanayo iyo cibaadada wuxuu isku hawlaa siduu si qurux badan ugu fulin lahaa camalka kuma warwaraynta badan wuxuu ku warwaraa camalkan sidee buu kaaga mari lahaa sidee buu u noqon lahaa camal qurux badan oo ilaahay la horgeyn karo inagu ma qabatun weeyaan waxa weeyaan wax wanaagsan laakiin heerkii maaha la rabay heerkii la rabay maaha salaaddii ma tukatay haayo waan tukaday maa sha allah ma soontay waan soomay maa sha allah xajka ma tagtay baraan soo xajay khayr allah ku siiyo ma xumo taas laakiin ta kasii wacaani waxa weeyaan sideedu tukatay sidii ilaahay doonayay ma tahay ikhlaas ma ahayd oo ilaahay dartii ma kaa ta dariiqadii rasuulka sala allahu calay wasalam ma ku tukatay mise waa dhinac marsanayd ila ilaahay wuxuu rabaa camalka wuxuu aqbalaa camalka wanaagsan camalka qurux badan liyabluwakum ayukum axsanu camala ilahay wuxuu eegayaa kiina idinku camal qurux badan camalkana allaa la horgeeyaa waxa lagaa geynayo iska eeg haddii la idoo shayga waa la samaynaya oo meellaba lagama geenaya adaa haysanaya waxaa laga yaabaa inaanad ku dadaalin lakiin haddi la idhaa waa la hordhigayaayo cid baa la horgeynaya waa lagaa jeegaraynaya miyaa laga jeegaraynaya ha warinaga hagaajiya gacanta hagaajiya cid baa loo geynaya camalkan allaa la horgeynaya ilayhi yascadu lkalimu اayib wاlcamalu الsaalixu yarfacu axaadiistu waxay tilmaamaysaa sida imaamu طabaraani soo saaraya iyo keyrkii xadiis sanadkiisa wax ku sii yihiin in salaada lafteedu ay habaartanto ama ay ducaysaba salaadda markaad ka baxdo ayay ku odhanaysaa waxay odhanaysaa xasanaka allahu kamaa xasantani ilaahay ha ku wanaajiyo sidaad ii wanaajisa ama waxay odhanaysaa qabaxaka allahu kamaa qabaxtani alla ha ku kharibay saad ii kharibtay camalka laftiisi marka qofku wuxuu ku dadaalayaa camalkani ma kaa meel maraya mid ilaahay la horgeyn kara ma yahay mid maqbuuloo la aqbalaya ma yahay mise waa mid lagugu soo celinayo oo aan madaxaaga dhaafayn marka sidaa awgeed haddii qofku uu jecel yahay in ilahay qof kastaana uu jecel yahay in ilaahay camalkiisa aqbalo waa inuu hamigiisu inta badan noqdaa sidee buu camalkaagu u dhacaya sidii ugu quruxda badnayd ee ilaahay jeclaa sifada toddobaad waxa uu leeyahay ay culimmadu yidhaahdaan qofka qalbigiisu bad qabo idaa faatathu taaca aw wirduhu taxasara wata'allam ayamaa taxasurin wata'allum qofkan bad qabaa wuxuu murugoodaa haddii shay daaca oo khayr dhaafo cibaadadaa dhaaftay maalan ama hurday ku dhaaftay ama ilowbay ku dhaaftay ama wax kale ku dhaaftay aad buu u murugoodaa wuu tiirayoodaa waxa la mida wardigiisu hadduu dhaafo wardi salaaduu lahaa habeenkii ama maalintii qur-aan buu akhriyi jiray maye uu iska wardiyi jira o uu tasbiixsan jiray maye dikri kale u akhriyi jiray maye khayr kale uu qaban jiray masaakiin buu quudin jiray wixii baa dhaafay sababuu ku dhaafaybaa waxaad moodaa in geeliisii la qaaday ama in curadkiisii la dilay ama nin bakhayla oo tijaaro lahaayo tijaaradii khasaaray amaba shay uu jeclaa oo islahaa waad helaysaa oo dhinac maray siduu qofku uga warwaro ayuu kani ka warwar badan yey uu ka warwar badan yahy waayo qofka qalbigiisu aan u noolayni dankama galo salaad baa dhaaftay wuxuu ku leeyahy teeniba lama tukan marka la waa laga soo baxay ma teeni baa laga soo baxay aan halka inoogu xidh waxba lama aha isaga laakiin qofka qalbigiisu nool yahay u muraardilaacya ilaa cabdillahi bni cumar ibni khadaab markuu masaajidka ku soo socdo ee uu arkay in laga baxo wuu dhuuman jiray wuu dhuuman jiray wuxuu odhan jiray waa inaan ka xishoodaa ibni aadamka siaan ilahay uga xishoonayo wuu ka ajilaya si qof dembi weyn sameeyo kale waayo salaaddii baaba dhaaftay ilaahay subxaana wa tacaala bay dadku la kulmeen markaasay ka soo dareereen adugu xaggaad ku maqnayd waa qadiyad culus weeyi sidaa awgeed rasuulku sala allahu alayh waaalih wasalam marka shayga khayrku dhaafo aad buu uga warwari jiray waxau lahaa mala'a allahu qubuurahum wa ajwaafahum naaran kama shagaluuna can salaati lwusطa salaati alcasr dagaalkii axzaab ayaa isaga iyo saxaabada ridwaanullahi calayhim qaar ka mida waxay difaacayeen waraartii weynayda la jeexay siday leebka ugu qasayeen ayay salaaddii ku dhaaftay mar dambe u xasuustay isagaa cumar bnu khadaab saxaabo kaloo badan bay ahaayeen wuu habaartamay rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu ihi qalbigooda iyo qubuurtooda ilaahay naar ha ka buuxiyee siday nooga mashquuliyeen salaaddii casar waxa kgeyeysiiyey rasuulku inuu habaaraan wuu tiiraanyooday wuu warwaray wuxuu ka warwaray salaadda ay dhaafiyeen maca daalika isagu cibaadadu ku jiray markanuu mashquulay cibaadadu ku mashquulsanaa difaac buu ku jiray islaamku difaacayey diintuu difaacayey muslimiinta iyo muslimaad ku difaacayey haddana salaadaa dhaaftay aad buu uga murugoonayaa bal wuu qallayn jirayba umu salama waxay leedahay rasuulku sala allahu caleyh wasalam gurigayguu soo galay salaad casar ka bacdi deetan laba ragcadood buu tukaday waxaan ku ya rasuul allah sawdigiina hiyi jiray in bacda casr salaad sunnaa la tukado wuxuu ihi kaanat lii adyaaf martibaa ii timi fashagaluunii can ragcatay duhr waxay iga mashquuliyeen labadii ragcadoodee duhurka ka dambeeyey waabuu qallaynaya wuxuu qallaynaya xilliga xilligiis innagu waxaanu naqaanay waajib la qalleeyo sunnahana waa la qalleeya waayo qofkani ilaahay buu la tacaamuli jiray kol hadduu ilaahay la tacaamuli jiray allay wax ka dhexeeyeen kol hadday wax ka dhexeeyeen waa inuu wixii sameeyaa wlilahi almasalu laclaa ibni aadam haddaad wax siin jirtay oo aad ka jarto muraadilaaci alla subxaana wa tacaala masalkiisuna waa sarreeyaa wixii aad bartay waa inaana joojinin marka qofku wuxuu khayr qaban jiray waa inuu joogteeya sifada sideedaad an yajcala hamahu haman waaxidan hama alaakhira qofka qalbigiisu caafimaad qabaa hamigiisa iyo warwarkiisa iyo fikirkiisaba dhan buu u jiheeyey wuxuu ka dhiga aakhiro adduunyada kuma warwaro aad ugama fikiro fikirkiisa iyo xeeladiisa iyo xooggiisii iyo wixii o dhan wuxuu isugu geeyey siduu aakhiro u najixi lahaa taasaana waxay samaynaysaa in adduunyadaadu habaysanto waayo waa laba hamiyo innamaa humaa hamaan sida xasan basri uu lahaa waa laba hami ama waa laba warwar qofku hadduu warwarkiisa adduunyo ka dhigana aakhiro wuu ilaabaa ilaahayna markaa wuu ku halleeya hadduu aakhiro ka dhigana ilaahay baa u habeeya bal u fiirsa xadiidka rasuulka sala allahu aleyh waaalih wasalam rasuulku wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam man kaanat iddunyaa hamahu faraqa allahu calayhi amrah ilahaynuu habaarkaasi nagu dhicin qofka adduunyada hamigiisu noqoto adduunyada hamigiisu ku warwaraya faraqa allahu calayhi amrah ilaahay umuurtiisa ha kala firdhiyo ilahay baaba kala firdhiyaba midda meel baa laga tuuraya weligiis ugu toosi mayso markuu shaygan soo helo ayaa shaygii kala tahan ka dhacaya markuu intan soo helo ayuu intii kala waayaya weligii xunbu isla baadi goobaya waayo waa cid ilaahay kala tuurtay wa jacala faqrahu bayna caynay faqrigiisa iyo baahidana labada indhood baa lasoo dhex dhigaya halkan uu ka arkaya waa faqrigii faqrigii baa halkan loo soo dhawaynayaayo wuxuu ka warwaray ugu daran inuu ka baqdaa waa faqri subxaana allah ilahay faqriga hanaga durkiyo ilahay faqriga hanaga fogeeyo walam yaatihi min addunya ilaa maa yuxib adduunyadana adduunyadana ugama yimaado wixii ilaahay ilaa maa qudira lahu cafwa adduunyada waxay uga timaada uun wixii ilaahay u qadaro waxaan ilaahay u qadarini uma imanaya intii unbaa uga imanaysa ilahay usii qoray wax kaloo dheeraad uga iman maayo hamigan iyo warwarkani wax soo dhowayn maaya jeesigaad aakhira u jeesatayna waxba durkin maayo kani waa ka noocaasoo habaarkaasaa ku dhacay umuurihiisu way kala filqayin waxba isuguma habaysna shayshay ka raaci maayo wuu kala daadsanyahy faqrigiina halkaan loo soo dhigay adduunyana intii loo qorun buu ka helaya waman kaanat alaakhiratu hamahu qofka aakhira hamigiisa ka dhiga ee iyada ku warwaray xil iska saara jamaca allahu lahu amrah ilahay baa umuuraha isugu dabaridaa allah isugu kaa durdurkinaya allah isugu ka hagaajinaya arrimo ilaahay isku toosiyey walayna mid xabad dhinac u leexanay mid dhinac u leexan mayso allah baa isku toosinaye ilahay umuuraha isku keen toosiyo wajacala hinaahu fii qalbihi qaninimadana qalbigaa loo dhigayaayo qalbiguu ka dhargeba haddaan xataa waxba haynin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wax iga maqnay ma jirto ilahay waa noorooyi khalaas waabuu ammaanaya ilaahay subxaana wa tacaala waatathu dunya wahiya raaqima adduunyadoo keenaysan oo faruur xidhan ayaa u timaaddaa ilahay baa soo keenanayo halkanuu ilaahay soo tu'inaya soo fadhiisinaya adduunku waa nooca waxaanay culimmadu yidhaahdaan adduunyada waa dilligoo kale waa harkoo kale haddaad ka horodana harku waa ku daba ordaa haddaad sidaa harkeeriyana weligu waa ku hor ordayaa marka adduunya laga jeesto oo ma u jeedno in raahib la noqdo cidlo laysku xidho eh inta xalaasha ahun ka raaso ha iska daba tuurin rasuulku wuxuu laha sala allahu alay wasalam mar kale man jacala alhumuuma haman waaxidan hama aakhirati kafaahu allahu hama dunyaa qofka adduunyada hamigoo dhan hadduu aakhiro ka dhigo hamigii adduunyada iyo fikirkeedii ilahay baa ka kaafiya allah kaga filaada waman tashacabat bihi lhumuum kuwa humuumta iyo fikiradu ay lal kala leexdaanna fii axwaali dunya lam yubaali illaahu fii ayi awdiyatiha halag meel alle meeshuu ku haligmo ilahay dankama galo meel unbu ku baaba'aya marka waxaynu u baahan nahay qofka muslimka ahi inuu qalbigiisa iyo iimaankiisa iyo fikirkiisa dhinac kale u jiheeyo taas waxay tilmaamaysaa in qalbigiisu caafimaad qabo arrinta sagaalaad ee tilmaamaysa qalbigu inuu caafimaad qabaa an yakuuna kalaamu llahi axaba shayin ilaa qalbihi hadalka ilaahay ayaa qalbigiisu ugu jecel yahay wuxuu akhriyo ama maqlo amaba maaragtay uu ogaado wuxuu ugu jecel yahay hadalka ilaahay rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam ayaa wuxuu tilmaamayaa cidda qalbigiisu badqabtaa inuu yahay cidda qalbigiisa qur-aan ku jiro wuxuu rasuulku lahaa sala allahu alayhi waaalih wasalam mahalu ladii mahalu ladii fii qalbihi mahalu ladii fii qalbihi qur'aan cafwan mahalu ladii laysa fii qalbihi qur'aan ka mahali lbeyt alkharib qofka qalbigiisa aanu qur'aan ku jirin waa sidii guri kharaaba oo kale weeye qalbigaa dhintay qur-aan kuma jiro ka kale miya qur'aanka ayuu ku xidhan yahay cusmaan ibn cafaan radi allahu tacala canhu waxa uu lahaa low tahurat quluubukum maa shabicat min kitaab illah qalbigeennu hadduu daahir yahay ilaahay qur-aankiisa mabaynaa ka dheragnaynba waxa waxaylaa keenaya inuu kasii jeednaa qalbigaan weli inoo daahirmin qalbigaan weli wax ka sii yihiine qur-aanka kamaynaan go'naynba afkaba kamaynaan qaadneen waayo qalbigeenna macaasan laha cabdillahi bni mascuud radi allahu tacaala canhu ayaa nin wuxuu ku yidhi ya bna mascuud inanii afqidu qalbii qalbigaygii baan waayey fakayfa ajidu qalbii qalbigayga sideen ku hela riwaayad kale waxay leedahay qalbigayga ay xanuunsanayo oo qalbiga ay bukee sidaan ku ogaada qalbiga wuxuu ihi tafaqad qalbaka fii alaaati mawaatin qalbigaaga waxaad ku shaybaadhaa ood ka raadisaa saddex meelood fain wajadta wailaa fabxas can qalbika fainahu laa qalba lak wuxuu ihi saddexdaa ka raadiyo haddaad qalbigii heshana axsan haddaad weydana dee qalbi doono qalbi meesha kuma hayside qalbi meesha kuma hayside qalbi raaso tolo saddexaas waa maxaa uu leeyahy cabdillahi bn mascuud cinda samaaci alqur'aan qur-aanka marka la dhegaysanayo waa in qalbigaagu ruxmaa waa in qalbigaagu jilcaa waa in qalbigaagu digaxoodaa waa inuu baqdaa ato koobaad marka qur-aanka la dhegaysanayo waa shaybaadh qalbiga la shaybaadhayo wa majaalis alcilm marka cilmiga laysku akhriyayo qaala allah iyo qaala rasuul majaalista noocan oo kale ah ee ilaahay la isxasuusinayo markaana qalbigaaga qiyaas hadduu jilco oo u baqdo oo u maaratay maxaa kudhaa qalbigii digigaxoodo qalbigii waa noolya haddii kale qalbi raaso meesha qalbi kuma hayside meesha saddexaad waxa weeye wa cinda alkhalwa marka cidlo u baxdo meel gaara u baxdo ee ilaahay ku fikirto aakhiro ka fikirto geeri ka fikirto haddii qalbigaagu nuuxsadana waad nooshahay hadduu nuuxsan waayana meesha qalbi kuma hayside qalbi doona buu leeyay marka cabdillahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu xilligaa qur-aanka la akhriyayo wuxuu ka dhigay shaybaar daa'imi sifada ugu dambaysaa waxa weeye saaxibu lqalbi saliim yadribu saaxibahu xataa yuniiba ila allahi caza wajal qalbigan caafimaadka qabaa waa ul waa ul qofka lala dhacayo oo markastuu u yar leexdaba qalbigiisaa garaacaya damiirkiisaa canaananaya markastuu dembaabo qalbigiibaa ciyaaraya suu dhaqsa u toobad keenaya waa xaaris amiina waa xaaris iyo gaadh aamina weeye wuu ilaalinayaa dhan walba uu ka ilaalinaya hadduu dariiqasaa uga leexdo wuu soo celinaya hadduu xaggan uga leexdo wuu canaananaya qalbigiisu mar walba uu ilaalinaya naftiisuna waxa weeyaan lawaama mar walba way canaananaysaa dabeetana wuu soo laabanaya qalbiga noocaasa ee gaarhka ah ee ina waardiyeynaya ayaan u baahana ilahay weydiisano ilahay qulubta hainoo saafi yeelo ilahay qalbiga hainoo caafimaadiyo ilahay qalbigeenna ha ka dhigo kii qalbigii toosan ee saliimka ah ee badqaba allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi اlaakhirati xasana waqina cadaab الnar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك